Warshadii sokorta ee Sinai Jowhar waxay ahayd warshad soo saari jirtay sokorta waxayna udub dhexaad u ahayd kororka dhaqaalaha dalka. Shaqaale badan ayaa ka howlgali jiray kuwaasoo ku maareyn jiray noloshooda iyo tan qoysaskooduba. Warshadda ayaa sidoo kale soo saari jiray dacaska, oomada iyo kuwo kale. Hase ahaatee waxay warshadda la burburtay dalka, waxaana gacantooda ay galaafatay dadkii ku tiirsanaa. Shariif Maxamuud Shariif Cali Sheekh Maxamed Gurey oo ah waayajoog Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay doorkii ay warshadda ku lahayd wax soo saarka iyo dhaqaalaha dalka.
leedahay warshaddan waxay eedi shaqaalaha ka shaqaynaya waxay eeday saddex kun iyo lix boqol oo ruux ay eeday waxay soo saari jirtay halkii sac boqol kintaal ayay soo saari jirtay afar iyo labaatankii sac laba kun iyo afar boqoloo kintaal ayay soo saari jirtay beeraheeda lixda seenta ayaa la dhihi jiray hal seento oo toddobaadna waa jirtaa oo ku taala jidow maasha allaahu taariikh ahaan dhaqaalaha gobolkan gaar ahaan soomaaliya oo dhan dhaqaalaheeda si fiican ayuu u gaari gobollo badanna miisaaniyadeeda lagu kabi jiray waxaa beerta bilaabi nin la dhihi jiray talyaani ahay dukatele brusiya tacabuu bilaabi loosow ku bilaabi looskii warshad ayuu u sameeyey oo bayxaaw ku taalla warshaddii saliidda ayay ku shiidi jirtay waana la dhoofin jiray waxay dirisoonka waxaa la dhisi kun iyo sagaal boqol iyo toban iyo sagaal kun iyo sagaal boqol iyo toban iyo sagaalkii dirisoonka la dhisi waxaa yimid altases nin la yidhaha haddana wuxuu beeray qasabkii madaxa warshadda iyo beeraha waxaa la dhihi jiray landoni nin la yidhaahdo kaaba ofishiinka wuxuu ahay araturow injineerka waxaa la dhihi jiray sheeri cabirka beeraha turini ayaa la dhihi jiray iskuduwaha xafiiska beeraha waxaa la dhihi jiray lutwezi aa la dhihi jiray kaaba shaqaalaha dirisoonka waxaa la dhihi jiray firari madaxa warshadda xukumi jiray waxaa la dhihi jiray bundawekiya iyo marketi gelin hore nimaa joogi jiray warshadda gelin dambena nimaa joogi jiray qasabka buri iyo isbirmitaal iyo liinta waxaa xukumi jiray nin la dhihi jiray buufle saddexda seenta waxaa xukumi jiray nin la yidhaahdo koowaad iyo labaad iyo saddexaad murinow saddexda kale waxaa xukumi jiray afraad shanaad lixaad waxaa xukumi jiray serjow setima asenta waxay ku aali jirtay midda toddobaad waa jidow bay ku taallaa midda toddobaad tareenka qasabka waxaa xukumi jiray bayeri shaqaalaha isnaay waxaa qori jiray baabatiirey taayax warshadda waxay soo saari jirtay halkii saac boqol kiintaal afar iyo labaatankii saacna waxay soo saari jirtay laba kun iyo afar boqol oo kiintaal shaqaalaha waxay ahaayeen saddex kun iyo lix boqol oo ruux intaas ayaa warshaddan sokorta gobollada siddeed iyo tobanka gobola loo qaadi jiray meel walbaa la geyn jiray maalintii waxaa ka bixi jirtay intaasoo baabuur ayaa ka bixi jirtay waddanka dhaqaalihiisana qayb libaax ayay ka qaadatay gobollo aan wax soo saar lahaynaa miisaaniyadeeda wax loogu kabi jiri inkasta oo mashaariicda beeraha ay badan yihiin oon dib ka soo sheegi doonno warshaddan kaali weyn ay ugu jirtay sagaalka mashruuc oo uu waaweyn dalka soomaaliya ayay qayb ka ahday warshadda waxay soo saari jirtay muhiimay ahday waxay soo saari jirtay oomo saabuun waxay soo saari jirtay dacas waxay soo saari jirtay waxyaabo badan ayay soo saari jirtay sida barfuunka ayay soo saari jirtay toban shay ayay soo saari jirtay oo weliba warshadda laba qaybay ahaydi isnaay biyaasa mid la yidhaaha jirto oo gooni ah biyaasaa la dhihi jiray taas tan isnaay ayaa la dhihi jiray qaybahaas ayaa saabuunka barfuunka oomaha dacaska waxaas ayay soo saari jirtay khayraad badan ayay soo saari jirtay waana lagu faa'idi jiray jaamici a tahay waxaasoo dhan imtixaana loo geli jiray beeraha qasabka waa lagu abuuri jiray waa la daweyn jiray addee buu kuu diidin qasabkaas waa la gubi jiri calayntaa la gubi jiri markuu bislaado waa la shafi jiri waxaa soo rari jiri wiishashaa soo rari jiri tareenka ay soo saari jireen tareenka waa keeni jiri tareenka waaskaduu ku shubi jiri waa sii wareejinayey waa shiidaayey iskaale iskaale waa guriguri bay u shaqayn jirtay warshadda markii jamhada waqooyi ay naga soo galeen baabuurro wato tignika wato xagga markay tageen siyaad barbixiyeen waa soo noqdeen wixiyaaba daabulays loo galiba birtioo dhammaaba hob dhirkaas laga dhoofinayo waqooyaa loo qaaday birtaan oo dhan waa la qaaday waqooyaa loo qaaday hobyaa laga dhoofinayo awoodna looma le oo lagu celiyo maleesiya ayaa waddankan timid waqooyi nooga timid maleesiyadaa raratay meelil aadan ilaa hadda ma naqaana baddaasaa waa la dhoofinaa halalahay muddo adiga laba iyo toban sana ah la dhoofinayo